iminka waxaan akhrinaynaa cutubka labaad ee markos xuryaankii la bogsiiyey dhowr maalmood dabadeed goortuu haddana kafarnu'um galay waxaa la maqlay inuu guriga joogo markaasaa waxaa isu urursaday dad badan sidaa daraaddeed meel ay joogsadaan ayay ka waayeen xataa albaabka hortiisii oo iyaga ayuu hadalkii kula hadlay kolkaasay u yimaadeen oo nin curyaan ah u keeneen waxaana siday afar qof goortay u soo dhowaan kari waayeen dadkii badnaa daraaddiis ayay saqafka dusha ka fureen meeshuu joogay goortii ay jabsheen waxay ka soo dejiyeen sariirtii ninkii curyaanka ahaa ku jiifay ciise kolkuu rumaysadkoodii arkay ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi wiilkow dembiyadaadu waa cafiyan yihiin laakiin halkaa waxaa joogay qaar culimmada ah oo iska fadhiyey oo qalbiyadooda ka fikirayey oo waxay isku yidhaahdeen ninkanu muxuu sidan ugu hadlayaa wuu caytamayaa ayaa dembiyo cafiyi kara ilaah keliya ma ahee kolkiiba ciise ruuxiisuu ka ogaaday inay sidaas qalbiyadooda ka fikirayaan oo wuxuu ku yidhi maxaad waxaan qalbiyadiinna ugaga fikiraysaan iyomaa hawl yar in curyaanka lagu yidhaahdo dembiyadaadu waa cafiyan yihiin ama in lagu yidhaahdo kac oo sariirtaada qaado oo soco laakiin si aad ku garataan in wiilka aadanuhu dhulku ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi waxaan ku leeyahay kac oo sariirtaada qaado oo gurigaaga tag kolkiiba wuu kacay oo sariirtiisii qaatay wuuna baxay dadkii oo dhan hortooda sidaa darteed ayay la wada yaabeen wayna ammaaneen ilaah oo waxay yidhaahdeen weligayo sidan oo kale ma aannu arag u yeedhidda laawi haddana wuu u baxay badda xeebteeda oo dadkii oo dhan baa u yimid wuuna wax baray goortuu agmarayey wuxuu arkay laawi in alfayos isagoo fadhiya meesha canshuurta lagu qaado oo uu ku yidhi isaga isoo raac wuuna kacay oo raacay waxaa dhacay markii ciise gurigiisa cunto u fadhiistay in kuwo badan oo canshuurqaadayaal ah iyo dembiilayaal ah ciise iyo xertiisii la fadhiistay waayo way badnaayeen wayna raaceen culimmadii iyo farrisiintii markay arkeen isagoo dembiilayaal iyo canshuurqaadayaal wax la cunaya waxay xertiisii ku yidhaahdeen waa sidee wuxuu wax la cunaa oo la cabaa canshuurqaadayaal iyo dembiilayaal ciise goortuu maqlay ayuu ku yidhi kuwa ladan dhakhtar uma baahna laakiin kuwa buka ayaa u baahan uma aan imaanin inaan kuwa xaqa ah u yeedho laakiin inaan dembiilayaasha u yeedho ayaan u imid wax soonka ku saabsan xertii yooxanaa iyo farrisiintii ayaa soomi jiray isagay u yimaadeen oo waxay ku yidhaahdeen xertii yooxanaa iyo xertii farrisiintu maxay u soomaan oo ay xertaadu u soomi weydaa markaasaa ciise ku yidhi dadku aroosku miyay soomi karaan intuu arooska la joogo in alla intii aroosku la joogo ma ay soomi karaan laakiin waxaa imaan doona maalmaha arooska laga qaadi doono markaasay soomi doonaan maalintaas ninna karrin cusub kuma talo dhar duug ah haddii kale tan cusub ee lagu buuxin lahaa ayaa ka go'da kan duug ah oo jeexdintu waa ka sii xumaataa qamri cusubna qarbado duug ah laguma shubo haddii kale qamrigii cusbaa ayaa kharbadada kala dildillaacinaya khamriguna waa daadanayaa kharbadaduna waa hallaabayaan laakiin khamriga cusubse waxaa lagu shubaa kharbado cuscusub wax sabti dhowridda ku saabsan waxaa dhacay inuu sabtidii beeraha dhex marayey oo xertiisii intay soconayeen ayay bilaabeen inay sabuullada jartaan markaasaa farriisiintii waxay isaga ku yidhaahdeen bal eeg maxay sabtida u samaynayaan wixii aan xalaal ahayn wuxuu ku yidhi miyaydnaan weligiin akhriyin wixii daa'uud sameeyey markuu wax u baahnaa oo uu gaajeesnaa isaga iyo kuwii la jiray siduu guriga ilaah u galay waagii wadaadkii sare ee abyaataar oo uu u cunay kibistii tusniinta oo aan xalaal u ahayn dad kale wadaaddada maahee oo uu siiyey kuwii la jirayna markaasaa wuxuu ku yidhi iyaga sabtida waxaa loo sameeyey dadka aawadiis ee dadka looma samayn sabtida aawadeed sidaa darteed wiilka aadanuhu waa sayidka sabtida